bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mxamd وعlى آlih وأصxaabihi أجmacيn ama bعd qala الإmam أbu dawuud raximah اllah tacaalى baab fي xukmi أrضi khaybara baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii xukmi أrضi khaybara khaybar dhulkeedii xukunkiisii caddayntiisii u baab yahay ayb ardu khaybar xukunkii nebigu uu xukumay iyo siduu u maamulay kaa caddayntiisiibu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa haaruun bnu zayd bni abi zarqaa qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa xamaad bnu salma can cubayd illaahi bni cumar qaala axsibuhu can naaficin can ibni cumara ana اnabiya salى اllahu alayh wali wasalama nebigu qaatala ahla khaybara ahlu khaybar buu la dagaalamay dadkii khaybar degganaa faghalaba cala annakli yacnii yahuuddii khaybar degganayd buu la dagaalamay faghalaba wuxuu u adkaaday cala annakli geedtimireedyadii iyo waalardi iyo dhulkiiba wa alja-ahum wuxuu u dhibaato geliyey ilaa qasrihim daarahoodii inay galaan ayuu u dhibaato geliyey fasaalaxuuhu way la heshiiyeen oo waxay kula heshiiyeen calaa anna lirasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu inuu leeyahay alsafraa'a waalbaydaa'a dahab iyo fido inuu isagu leeyahay waalxalqata iyo hubka hubkana inay siinayaan dahabka iyo fidadana inuu leeyahay walahum iyaguna ay leeyihiin maa xamalat rikaabuhum owrtoodu waxay u qaaddo ay u xambaarto inay leeyihiin calaa anlaa yaktumuu taana marka shardigeedu waxaa weeyaan calaa anlaa yaktumuu inaynan qarinin walaa yugayibuu aysan maqnaysiinin shay-an wax fain facaluu hadday sidaa yeelaan falaa dimmata lahum dimmo magangelyo ma laha walaa cahda ballanna lahum iyaga uma sugnaanayo ma laha ayb waxaa laga qaadanayaa marka taasi in gaalada marka lala heshiinayo shuruud la dhigi karo oo heshiiska shuruud lagu xiri karo haddii shuruuddaa ay ka soo bixi waayaanna heshiiska waxba kama jiro waa buray ayb oo dagaalkooda iyo dilkooda ayaa bannaanaanaya markaas waana sidii cumar radia allaahu canhu uu sameeyey jizyada iyo markii dambe ahludimmada cuhuuddoodii cumar ayaa sameeyey shuruud buu la galay diintooda inaysan bannaanka ku muujisanin gabar muslimada inaynan yacni ka sinayso karin nebi diinta inaysan cayi karin dadka muslimiinta inay diyaafo iyo martisoor ku leeyihiin oo hadduu qof muslima waxba haysanin ku soo oydo inay martisooraan waxyaabo fara badan baa marka uu caqdiga ugaga dhigay shuruud fuqahadii ka dambaysay salafkana shuruuddaa cumar unbay raaceen oo ahludimmada marka shuruud loo samaynayo shuruuddaa cumar unbaa loo samaynayo cumarna wuxuu ka qaatay isaguna shuruudan nebiga sala allahu calayh waali wasalama oo kale ayuu marka xukunka guud ahaantiis ka qaatay ayb fahayabuu waxay maqnaysiiyeen markaa ay qariyeen maskan dibi maqaarkiis yacnii maqaar dibi wax la eg lixuyay ibni akhdab u sugnaaday dahab iyo xoolo markaa fara badan oo yacnii dibiga maqaarkiis oo kale ah ama yacnii fakhayabuu waxay maqnaysiiyeen maskan maqaar lixuyay ibni akhdab u sugnaaday oo uu waxyaabahaas marka aadka qaaliga u ahoo dahabka iyo waxyaabahaas ayuu gashan jiray oo ku kaydsan jiray ahlu siyarkuna waxay yidhaahdeen waxaa yarayd dad aroos qabo ilaa isaga ayaa tabalcaaray jiray oo amaahin jiray ayb oo marka xoolo badan oo dahab iyo fido u badan baa marka ugu jiray meesha kaasay marka qariyeen oo xuyay ibnu akhdab uu lahaa xuyayna haswatu wuxuu ku dhintay bani qurayda dadkii bani qurayda xisniga la galay ayuu ahaa halkaa markii uu la galayna waa kii lagudadkii lagu dilay ayuu galay isagu markaa ayb adeerkiis baa marka haayey alaabtan marka waqad kaana qutila waqad kaana wuxuu ahaa xuyay qutila in la dilay qabla khaybara khaybar ka hor kaana ayb yaa isagu markaa la dilay kaana maskiga oo ixtamalahu uu soo qaatay macahu isaga uu la soo yacnii soo qaatay yowma bani nadiir maalintii bani nadiir ayuu soo qaatay waxaan oo uu markaa khaybar la yimid xiina ujliyat الnadiiru markii nadiir la qixiyey reer bani nadiir fiihi maskigaa dhexdiisa waxaa ahaa xuliyuhum reer bani nadiir yacni dahabkoodii iyo waxyaabahay laysku qurxiyo ayb qaala waxa uu yidhi faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi lisacyata sacya waxa uu ku yidhi xuyay bnu ahdab adeerkiisa ayb ayaa wuxuu ku yidhi ayna masku xuyay ibni akhdab xuyay ibnu akhdab maqaarkiisii aaway qaala waxa uu yidhi adhabathu waxaa tegsiisay oo baabi'isay alxuruubu dagaalladii iyo wanafaqaatu iyo nafaqaadkii biil iyo yacnii dagaal ayaa lagu galay oo yacnii dagaalkii baa baabi'iyey sidii loogu dagaalamayo dagaal loogu qarash garaynayay ayaa markaa dahabkii uu baaba'ay iyo maskigii uu halkaa ku baaba'ay ayb markuu sidaa yidhi marka xadiidku marka waa soo gaabiyey subayr bnu اlcawaam ayuu nebigu u dhiibey oo marka waxa uu yidhi ninkan orada soo ciqaabuu yidhi ayb markaabaa inta meel la geeyey baa la soo ciqaabay marka waa laga dheliyey inuu marka isagu inay qariyeen baa markaa uu sheegay kadib baa la soo helay alimaam ibnu اlqayimna marka wuxuu leeyahy waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay ayb dadka tuhmadda markaas lagu haysta ee gaalada ah in la ciqaabi karo oo ay tahay min baabi asiyaasati alcaadila siyaasadda sharciga ee caadilada ah weeyaan buu yidhi siyaasadda oo markaa laa min baabi yacni siyaasadda oo dulmiga ku dhisan ma ahan ayb yacni ma ahan dulmi in loo maleeyo ka wadaan ayb bal waa min asiyaasa sharciya weeyaan qofka haddii la tuhmaayo in markaa yacni la ciqaabo oo ciqaab wax looga dhalin karo ayb laakiin arrimaha noocaasoo kale xuduudda iyo kale ma aha ayb ila xuduudda awal baaba waxaa la yidhi idra'u اlxuduuda bishubuhaat laakiin waxyaabaha sidan oo kale ahaa ayb waa loogaga dhalin karaa marka taasaa laga qaatay xadiidkan ayb fawajaduu lmaska fawajaduu waxay heleen almaska maqaarkii bay heleen faqatala bna abilxuqayq nebigu waxa uu dilay ibna abilxuqayq wasabaa nisaa'ahum naagahoodiina waa qafaashay wadaraariyahum iyo ilmahoodii mar hadday ballantii ka baxeen waxbayna aynan maqnaysiinnin bay ahayd waxbay qariyeen ballantii bay ka baxeen saa darteed marka nebigu waa laayey naagihii iyo ilmihiina waa qafaalay laakiin markii hore ballanay haysteen inaan la taabannin iyagii baa ballanta ka baxay waa lala dagaalay marka ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa buu yidhi ibnulqayim meeshaan qaraa'in in la isticmaali karo yani waxyaabo qaraa'in ah oo tusi karo qofkan inuu been sheegayo waa la isticmaali karaa in loo deliishan karo ninkan inuu beenlow yahay oo hadda ninkan waxa uu yidhi adhabathu اlxuruub xoolihii badnaa aawe dagaalaa baabi'iyey markaasaa riwaayadka qaar waxay leeyihiin xooluhuna waa badnaayeen muddaduna intaas waa ka yarayd muddo dheeroo dagaal oo wax baabi'in kara lagamaba jooginba marka qofka muslimkaa inuu iska qabi ahaada lama raban ayb midaan waxba fahmaynin ma aynan ahayn asxaabta iyo nebiga calayh isalaatu wassalaam markaa waxay yidhaahdeen muddadii oo gaaban iyo xoolihii oo aan ognahay inay aad u tiro badnaayeen ma iskeenaysa iyo warkan aad sheegaysa adiga marka taasaa keentay in marka la ciqaabo oo markii ciqaabta la dhadhansiiyeyna uu yidhi marka waa kana uu soo bixiyey wa araada nebigu wuxuu doonay an yujliyahum inuu qixiyo oo magaalada ka saaro khaybarba faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa muxamadu dacnaa naga tag nacmal aan samaynay oo ka shaqayno fii haadihi اlardi dhulkan aan ka shaqayno walana shatru annaguna waxaan leenahay bar maa badaa laka walana shatru baannu leenahay maa badaa laka hadday sidaa kuu muuqato walakum idinkuna ashatru bar baad leedihiin wa kaana rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yucdii kulla mra'atin naag kasta oo min nisaa'ihi naagihiisa ka mida wuxuu siinayey amaaniina wasqan siddeetan wasqi oo min tamrin timir ah iyo wa cishriina wasqan labaatan wasqi oo min shaciirin heed ah nacam ayuu ka siin jiray meeshaa yacnii qallada ka soo baxay ayb xadiidku marka wuxuu tusayaa sulxi in la dhigan karo iyo ammaan shardi ku xidhan shardigaana markaa hadday baabi'iyaanna in lagu lala heshiisku ou buray haddii shardigu ay ku taagan yihiinna iyagana inay xuquuqdooda ay ku helayaan sidaa ayb waxaa marka khaybar dhulkeeda ayay culummadu isku khilaafeen waxa uu ahaa ardu khaybar ahlucilmiga badankood waxay u badan yihiin dhulkan khaybar qaybna in lagu qabsaday sulxi iyo heshiis qaybna in lagu qabsaday xoog yacnii nisfu khaybar canwa ayaa lagu qabsaday xoog niska kalena heshiis baa lagu qaatay oo laguyacnii lagu qabsaday bina'an calaa daalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka qaybna wuxuu ka dhigay fay oo masaalixulmuslimiina u banneeyey nusna nebigu wuxuu u banneeyey wuxuu ka dhig waa qaybiyey oo haniimo ahaanba u qaybiyeyoo dadkii dagaalkaas joogay oo sulxulxudaybiyana xaadiray ayuu u qaybiyey iyo wixii kale markaa uu qaybin kara ayuu u qaybiyey sidii haniimada oo kale asagana khumusulkhumus buu ka qaatay saasay marka bayhaqi iyo ibnu cabdilbar xataa saa uu tilmaamayo kitaabkan tamhiidka iyo saasay dhahaan alimaam ibnuulqayimna wuxuu yidhaahdaa khaybar oo dhan xoog baa lagu qabsaday waxanna heshiis ma ahan markii dambe ay leeyihiin cusuuntoodii intay galeen oo dagaalkiiba u dhibaato geliyey buu leeyahay ayb marka iyagoo cararaayay guryahoodii galeen heshiis marka ma ahan taasoo kale waa dhul marka xoog iyo hub iyo dagaal lagu qabsaday sidaa darteed buu nebigu qaybiyey calayhi salaatu wasalaam mas'alo kaloo iyada ku tacalluqda ardu khaybar waxay tahay fatxu makana noogu imaan doonto dhulalka haddii la qabsado min jumlati alkhanaa'im miyey dhulka uu ka mid yahayna mase haniimadu sideedaba waa maalka guurtada maalka waa ma guurto iyo guurto wey maalka marka guurguuri karee dahabka iyo fidada iyo iyo xoolaha iyo kuwayaalkaas miyaa haniimo noqdo mise maalka hantida guurtada iyo ma guurtadu labadaba haniimo ayay noqonayaan imaamu shaafici isagu wuxuu qabaa wax allaale wixii xoog cadow looga qaato waa haniimo xukunkii haniimadana la marinayaa ayb wax allaale wixii xoog lagu qaato waa haniimo xukunkeedana la marsiinayaa ayb marka khaybar dhulkeedan marka qayb ka mida nebigu inuu masaalix u banneeyo dadka u qaybin waaye maxaa keenay markii la yidhina wuxuu yidhi khaybar nusna sulxi baa lagu furtay nusna canwa intii canwada waa la qaybiyey buui intii sulxigana awalba fay bay noqonaysa ayb isagu saasuu leeyahay cumar iyana ardu sawaad iyo dhulalkaasna waxa uu leeyahay muxuu ila siyaasadii cumar waxay ahayd qaryo kastaa marka la qabsado cumar waa waqfi jiray masaalixda muslimiinta u bannay jiray imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahay kulli waxaa lagu xambaarayaa in cumar jeyshka markaa duulay ayuu fasax ka qaada jiray markuu jeyshka fasax ka qaato war miyihii ogoshihiin inaan waxaan waqaf ka dhigahaa markaas kadib uu tasarufi jiray laakiin arrinkaa iyadaa waa la diiday saxiix ma ah waxaa la hayaa in cumar lagu qabsadayba oo bilaal uu yidhi noo qaybi dhulkan cumarna uu diidey marka aawa marka dadka uu ka bannaystay oo uu ruksada ka dalbay cumar oo u oggolaaday aawa bilaal iyo rag badan baaba ku haystay ayb waxay u baahan tahay marka a'immada marka imaam maaligna isagu wuxuu yidhaahdaa dhulalka haddii dhul la qabsado dhulku sidiisuba waa waqaf masaalixda muslimiinta waqaf u noqonaya bimujarad istiilaha iyo qabsashada la qabsado ayuu wuxuu ku noqonayaa waqf wuxuuna u qaatay axaadiidta uu keeni doono khaybar laftirkeeda maka iyo wuxuu keenayaa dhulkii kale cumar ardu sawaad iyo oo cumar yacnii uu dhihi jiray qaryo haddaanan ka cabsanaynin muslimiinta dambe inay wax waayaan qaryo kasta waa qaybi lahay buu yidhi markaasuu qaryo walbaa ma qaybi jirin saa darteed markaasuu masaalixda muslimiinta u bannay jiray imaam axmed iyo imaam abu xaniife iyo sufyaanu thawri iyona waxay qabaan imaamkaa taas khiyaar u leh dhul haddii la qabsado falilimaami alkhiyaaru imaamku khiyaar buu leeyahay hadduu doono waa qaybinaya sidii khaybar nebigu qayb ka mida uu ku sameeyey haddii uu doonona ma qaybinaya sidii maka uu ku sameeyey ile maka lama qaybinine ayb iyo sidii cumarba uu samey jiray imaamkaa khiyaar le buu dhahayaa wallaahu aclam marka qowlkaas dambaadna moodaa inuu xoog badan yahay ayb oo dhulalka marka waclamuu annamaa hanimtum min shayin cumuumka ku jiro dhul waa laga soo waa laga takhsiisinaya ayb oo dhulalka ma ahane maalka caadiga ah weeyaan baa la leeyahay waana sida cumar u fahmay radia allaahu canhu waxaana ku tusaaya dhulku inuusan haniimo gelin nebigu sala اllahu calayh ali wasalam waxa uu yidhi wa uxillat liya alghanaa'im aniga haniimadii baa la ii xalaaleeyey ummadihii horena xaaraanay ka ahaan jirtay ummadaha hore marka waxa xaaraanta ka ahaa ee nebiga loo banneeyey haniimada noocee waayen noocay ahayd waa maalka caadiga maxaa yeele iyaga maalka caadiga waa gubi jireen intay meel isugu geeyaan dab baa imaan jiray markaasuu dabkaa cuni jiray amaa dhulalka xaaraanka ma ahayn ummadihii hore bidaliili qowli اllaahi tacaala yaa qowm idkhulu اlأrضa اlmuqadasata alatii kataba allaahu lakum dhul markay qabsadaan nabi muuse uu qabsado wixii dhul ah waa qaadan jireen iyagaa marka qabsa jiray ku intifaaci jiray iyagaa marka milkin jiray laakiin wixii maal ah dahab iyo fido bannaanay dhigi jireen xaaraan buu ka ahaa dahabka waxaa cuni jiray dabka marka idan annaga marka tan naloo xalaaleeyey iyagana laga xarimay waxaa weeyaan hantida maguurtadaada amaa dhulka maba ku jiraba maxaa yeele ummadihii horeba xalaalo uu ahaa dhulka waa inuu marka haniimada ka xugun duwan yahay waana qowlka ibnu cabdilbar uu ka raalli noqday waa isagaana ibnuulqayimna uu aad u rajaxay isagaasaan xoog badan oo marka in la yidhaahdo dhulka kuma jiro haniimada waxyaabaha khanaa'imta in la qaybiyaa ay qasab ka tahay dhulka ka mid ma aha dhul imaamkaa khiyaar u leh hadduu doono sidau doono ka yeelaya ayb labada qowloo uu sheegay ee abu cubayd alqaasim ibnu salaam kitaabu اlamwaalna waxaa weeyaan in haniimo laga dhigoo la qaybiyo iyo in imaamku khiyaar leeyahay isaguna khiyaarkuu doortay abu cubayd kitaabu lamwaal marka taasaa xoog badan shaaficiyada meeshan marka waa looga xoog badan yahay ayb oo iyagu inay yidhaahdaan maal yani dhul oo dhan haddii la qaado mal imaamku ma ku tasarufi karo shan baa loo qaybinaya qayb waa khumus inta kalena arbacatu akhmaasna waxaa la siinayaa dadkii dagaalamay marka waxaa diidaya maka iyo iyo wixii ka dembeeyey khulafaa uraashidiin oo cumar radi allaahu canhu ouba dhul walba markii markii dhul la qabsado cumar waa ma qaybin jirin ee masaalixda caamka unba u dayi jiray dhul kastaa ayb gu marka qowlalkaas baa marka yani dhulka ku jirto maka marka iyagu shaaficiyadu waxay uga jawaabeen oo yidhaahdeen sulxi baaba lagu furtay dheheen mako dagaal iyo yani xoog iyo canwa laguma furanin taana markaan meesheeda gaarnaan arki doonnaa maka in sulxi lagu furtay in xoog lagu furtay lawaaixda ama xadii axaadiidta waxa ka muuqata waxaa aad daahir u ah maka in xoog lagu furtay adilo badan bayna leedahay arrinta ayadaanqaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa abi can ibni isxaaq qaala xadaanii naaficun mowla cabdillahi bni cumara can cabdillahi bni cumar ana cumara qaal ayuha nnaas dadow ina rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa caamala yahuuda yahuud inuu shaqaalo ka dhigtay yahuudda khaybara khaybar yahuuddeedii inuu shaqaalo ka dhigtay anna rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulku kaana wuxuu ahaa caamala inuu shaqaalaysiiyey yahuudda khaybar khaybar yahuuddeedii calaa annaa nukhrijuhum wuxuuna ku shaqaalaysiiyey innagu inaan bixinayna idaa shi'na haddaan doonno oo heshiiskiibaa waxaa ku jirtay intaan annaga rabno oon doonno ayaad joogaysaan dhulka markaan rabnona waa idin kicinaynaa faman kaana lahu maalun qofkii maal iska leh oo nimankaa yahuud ay dhul u hayaan oo ay shaqo u hayaan oo dhul leh falyalxaq bihi maalkiisa haddaba ha haleelo ha ka qaato fa innii mukhrijun yahuuda anigu waxaan ahay mid yahuud bixinayo fa akhrajahum cumar markaa waa bixiyey dadkiiba u sii digay waxau yidhi ninkii xoolo haysto oo yahuud ay xoolo u hayaan dhul u hayaan dhulkiisa ha ka qaato yahuud waa la saarayayo waa bixinaya ayb sidaasuu marka ku saaray ayb marka waxay keeneen heshiis been ah oo warqad beena bay yahuuddii keeneen iyagoo dhahayo annagu nebigu dhulkan waana weligeen buu nagula heshiiyey in sidan uu ahaado iyo waraaqahaas wax saasay keeneen markaasay markhaatiyaalkii markaas joogay bay waxay ku soo dareen sacdu bnu mucaad sacd ibnu mucaadna wuxuu dhintay sanadkii shanaad khaybar iyo shanigeeda maba jooginba ayb waa markaa ilaa wakhtigii ibnu taymiya warqaddaa la arkay oo yahuuddu ay faalsifikaareeyeen markaasuu ibnu taymiya waa ku candhuuf tufay waxaan nebiga inuusan qorinaan qirayaa yidhi amarkiisana aan lagu dhigin oo yahuud dajalkeeda iyo beenteedu ay tahay xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya nebigu inuu ahlu khaybar uu kula heshiiyey in intii la doono oo iyagu muslimiintu ay doonaan heshiisku inuu soconayo waxaa laga qaatay marka heshiis aan muddo lahayn gaalada in lala geli karo heshiis aan muddaysnayn in gaalada lala geli karo fuqahadu waxay u badan yihiin toban sano ka badan ma la ogola maxaa yeele intii ugu badnayd ee nebiga laga haayo ee heshiis ou qoray toban sanoy ahayd ibnulqayim laakiin wuxuu yidhaahdaa tanaa iyada diidaysan maa shi'naa baa layidhi maa shi'naa marka muddo ma laha ayb marka maadaama ay tan nebigu uu sameeyey saxaabadiina ay saa uga wariyeen way bannaan tahay laakiin midda la diidayaa waxay tahay heshiis joogta ah lama ogola maxaa yeeley heshiiska joogtada ah wuxuu meesha ka saarayaa jihaadka jihaadkuna waa farad faraa'isha ka mida marka awalba markaa heshiisku maslaxa loo bannaynaya marka maslaxaduna joogto ma noqon karto ayb haddii dacfi jiro dacfigu joogto ma noqon karo wakhti unba waa inuu ku ekaado oo dadku niyada marka ay ku jirto in markaa heshiis sidaan u soconayo inaanu jiraynin faman kaana lahu maalun maal qofkii iska le falyalxaq bihi maalkiisa ha gaaro ha haleelo fainii mukhrijun yahuuda anigu yahuud ku bixinayaan ahay faakhrajahum waa saaray qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala ahbaranaa bnu wahbin qaala ahbaranii usaamaة bnu zayd allayhiy can naaficin can cabdillaahi bni cumara qaal lama اftutixat khaybaru khaybar markii la furtay sa'alat yahuudu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yahuud nebigii bay weydiisteen an yuqirahum inuu u daayo calaa an yacmaluu inay ka shaqeeyaan iyaguna cala nisfi ay ku shaqeeyaan nus mima kharaja waxa ka soo baxo minhaa khaybar ka soo baxo waxa dhulka ka soo baxaya nus inay qaataan nusna ay muslimiinta u keenaan saabaa yani inay saa yeelaan faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxauu yidhi uqirukum fiiha waan idinku sugayaa magaaladan dhexdeeda calaa dalika calaa hada hari hardigaan calaa dalika shar shardigaa maa shi'naa intaan doonno laakiin waa innaga intaan doonno waxaa laga qaatay marka meeshanna inay bannaan tahay musaaqaadku inuu bannaan yahay iyo musaaracada labadaba ayb musaaqaadku marka waxaa weeyaan qofka in beerta uu ka shaqeeyo ninna dhulkii buu leeyahay ninna shaqadii buu leeyahay iyo tacabka hadhowna marka faa'iido mucayan ah baa ninkan uu qaadanayaa shaqaalaha ah ayb marka wuxuu leeyahay beertan wixii ka soo go'o saddex marka loo qaybiyo qayb adaa iska leh laba qaybna anaa iska leh waa bannaantaha nis iyo nus waa bannaantaha mar haddii la og yahay muddadu yacnii nasiibka uu qaadanaya haddii la og yahay oo macluum uu yahay waa bannaan tahay shaaficiyadu marka waxay yidhaahdaan geedaha timaarta geed timireedka iyo geed cinabka iyo kuyaalkaas waa ku bannaan tahay musaaqaadka waa bannaan yahay musaaracada laakiin maya zaraacada caadiga ee dalagga caadiga ee qamadiga ama masagada ama shaciirta iyo qofku inuu yidhaha dhulkan fal beer iiga fal wixii ka soo go'o uluaad leedahay waa diidayan iyagu taas laakiin khaybar musaaqaad iyo musaaraca labadaba waa isugu jirtay axaadiidta nebigana waa ku soo aroortay sala allahu calayh waali wasalam waxaa kaloo sugnaatayba musaaracada la reebay axaadiidteeda saxiixu muslima aad u qorayeen nahyigu wuxuu ku dhacayaa waxyaabo mucaamalo qaldanaan qaldanaydoo dadku ay ku dhaqmi jireen oo waa maxay beertan fal meeshaas wixii ka baxo adaa iskale intaan wixii ka baxana anaa iskale lama ogola maxaa yeele wuxuu yidhi rubamaa yaslamu haada wayahlaku haada kan inuu baabba'a laga yaaba kan nabadgala kan inuu nabad kan baabba'a laga yaaba marka qarar baa ku jira liajli qararkaas iyo khiyaanadaa darteed baa loo reebay arrintaas ama in la yidhaahdo yacnii dadkii waagii horeo dadku muhaajiriintu intay soo qaxeen mis in dadkaas soo qaxay oo aan waxba haysanin in yacnii markaa dhulkii laga kiraysto nooc marka waxaa ku jiray dhib inay u tahay taa darteedu nebiga uu reebay markii dambena loo oggolaaday xadiidka qaar macno noocaasa iyadana laga fahmaya amaa dhulka in la kireeyo oo dahab ama lacag lagu kireeyo waa bannaan tahay dhulkaanaan haystaa dhulbeereedka miga kiraysane haah meeqo intaas kun dollar bishii ama intaas yacnii kun dollar sannadkii ama dalaggii intaas haddii uu ama fasalkii intaa hadduu yidhaahdo waa bannaan tahay wax macluumo haddii uu yidhaahdo dhulkan fal waxa ka soo baxo nus qaado nusnaanaa iska leh way bannaan tahay labadaa axaadiidta marka laysu geeyo badrudiin ibnu jamaaca fuqahada shaaficiyada ka mida risaalow ka alifay yani mukhaabarada iyo yani musaaracada iyo musaaqaadka iyo kulligood inay bannaan yihiin baana uu sheegay ayb marka fuqahada shaaficiyada ee muxaqiqiinta iyaga laftirkoodu musaaracadu inay bannaan tahay bay qabaan laakiin madhabka sida uu yahay musaaqaadkaa bannaan musaaracadana ma bannaanay leeyihiin ayb kitaabuulbuyuucan ugu tegi doonnaa ardu khaybarna zarac iyo geedmirood intaba waa iskugu jirtay ayb fakaanuu calaa daalika sidaa bay ahaayeen wa kaana tamru timirta waxay ahayd yuqsamu in la qaybinayo ama yuqasamu in la qaybinayo cala suhmaani saamiyaal baa loo qaybin jiray min nisfi khaybara khaybar nuskeed yaa loogaga qaybin jiray wayaahudu rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam nebiguna alkhumusa buu qaadan jiray yacnii nuskii muslimiinta waa la qaybin jiray nebigu khumus khumusulkhumusuu qaadan jiray shan baa inta loo qaybiya yaa qayb laga bixin jiray qaybtaas baa shan loo sii goy jiray khumusulkhumus baa nebigu ka qaadan jiray afarta kale waxaa la siin jiray meelihii aayaddu ay sheegtay arbacatu akhmaaskana waxaa loo qaybi jiray dadkii dagaalkaas khaybar galay iyo wixii markaa iyagu ay nebigu yanii uga talagalay ayb taabaa marka waxay tusaysaa iyadana in dhulka la qaybin karo marka imaamka unbaa khiyaar leh hadduu doono dhulku waa haniimou gelin karaa haddii uu doonana ma ka dhigi karo haniimo oo waa wuxuu samayn karaa inuu bixiyo inuu fay camal uu ka dhigo masaalixulmuslimiin waqaf oo uga dhigo intana waxaa weeyaan madhabka imaam maalig iyo kan abuu xaniifa iyo sufyaan waa isku dhow yihiin ayb imaamu shaafici laakiin dhul iyo hayrkiisba waa haniimou leeyahay waana in la qaybiyo laakiin khulafaa uraashidiin qowlkoodu sidaa ma ahayn oo cumar radi allaahu canhu iyo cali iyo waxay samay jireen dhul haddii ay waxa la qabsaday dhulba haddii uu yahay waa waqaf bay ka dhigi jireen masaalixda muslimiintaay u waqfi jireen saasaana markaa daaya saan ugaga hadalnay ayb falamaa araada cumaru marka wuxuu yidhi khumus baa nebigu qaadan jiray waa khumusulkhumuskee wa kaana rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa acama inuu quudinayo kula mar'atin haweenay kastoo min aswaajihi xaasaskiisa ka mida min alkhumusi khumuska xaggiisa mi'ata wasqin boqol wasqi oo tamran timir ah iyo wa cishriina wasqan iyo labaatan wasqi oo shaciiran heed ah laakiin yacnii jumladan waa waxaa weeyaan waa laga raajaxsan yahay wahmi weeyaan sida saxdaa waxay tahay siddeetan wasqi oo timirah iyo labaatan wasqi oo shaciir ah kii aan soo marnay hadda boqoliyo labaatan maaha waa siddeetan labaatan shaciira iyo siddeetan timir ah sida riwaayada bukhaari ay tilmaamayso falamaa araada cumaru cumar marku doonay ikhraaja alyahuudi yahuud bixinteeda arsala ilaa aswaaji nebiy sala allahu calayh ali wasalam nebiga xaasaskiisiibuu u soo diray u cid diray faqaala lahunna wuxuu ku yidhi man axabba minkunna qofkii idinka idinka midae jeclaysato an aqsima lahaa inaan u qaybiyo nakhlan timir bikharsihaa qiyaasteedii mi'ata wasqin boqol wasqi yanii siddeetan waa iyo labaatan shaciira fayakuunu lahaa marka uu u ahaanayo fayakuunu asluhaa timirtaa asalkeeda iyo wa arduhaa dhulkeeda iyo wamaa'uhaa biyaheeda lahaa iyadaa yeelanayso wa min asarci abuurkana masracatan beer kharsa cishriina wasqan labaatan wasqi wax la eg meel intay ka soo go'i kartoo kale facalnaa waa yeelaynaa waman axabba qofkii jeclayso an naczila inaan u gooni yeelno alladii lahaa waxay lahaan jirtay filkhumusi ay ku lahaan jirtay kamaa huwa siduu ahaan jiray facalnaa waa yeelaynaa cumar markii dambe khaybar wuxuu damcay yahuuddii inuu ka raro dabadeed marka waxaa weeyaan xaasaskii nebigu wuxuu ku yidhi qofkii doono laba khiyaar baad leedihi inaa aniga igu yeelataan intii aad awal qaada jirteen siddeetan wasqi oo timira labaatan wasqi oo shaciir ah inaad igu yeelataan ayb iyo in aad markaa tiraa dhulkan dhulkan khaybar inaad idinku tihaahdaan marka annaga dhulkii baan rabnaa iyo geedihii geed timireedyadii marka waan idiin qiyaasayaa geed timireed ay ka soo go'i karto siddeetan wasqiyo timira iyo beer ay ka soo go'i karto labaatan wasqi oo shaciir ah dhulkaasaan marka idin siinaya iyo biyaheeda ayaad yeelanaysaan faraha labadaa mid yeela buu yidhi marka xaasaskii marka nebiga qaarna dhulalkii bay doorteen qaarna waxay doorteen biilkaas inay sanadkiiba ugu yimaadaan cumar agtiisa ayb saasuu yeelay inta kale marka dhulka cumar wuxuu sameeyey masaalixda muslimiinta ayuu u gaar yeelay waana meesha marka loo deliishanaya takhyiirka qaala xadaanaa daawuud xadiidkanna marka boqolka wasqi baa wahmi ah waa siddeetan wasqiyo timira iyo labaatan shaciir ah qaala xadaanaa daawuud bnu mucaad qaala xadaanaa cabdulwaarif huwa bnu saciid aلtanuuriyu xaaw xadaanaa yacquub bnu ibraahim waziyaad bnu ayuub ana ismaaciila bna ibraahim xadaahum can cabdilcaziiz bni suhayb can anas bni maalikin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam nebiga hasaa khaybara khaybar buu duulay faasabnaahaa waanu qabsannay canwatan xoog baan ku qabsannay fajumica sabyu qafaalkii baa la ururiyey dadkii maxaabiista ahaa markaa canwatan marka waxay ku qabsadeen waa nus nuska kalena sulxigu u ahaa culammadu say u badan yihiin inkastoo ibnuulqayim arrintaa uu diido isaga zaadka qaala xadaana rabiic bnu sulaymaan almuadin wahuwa rabiic bnu sulaymaan aljiiziyu laba rabiic bnu sulaymaan baa jiri jirtay arabiic bnu sulaymaan almuraadiyu waa midka imaamu shaafici ka wariyey kutubtiisii masar ayb midna waxaa la yidhaha arabiic bnu sulaymaan almuadin wahuwa aljiiziyu arabiic bnu sulaymaan aljiizi ayaa la yidhaha masar baa marka waxay u qaybsantay yacnii qayb marka masarta hadda qaahirada la yidhaahdo masar baa la dhihi jiray qaybtan marka jiiza ayaa la dhihi jiray jiiza ayb laba meelay marka kale ahayd ninkan marka nisbatan ilaa jiiza jiizati misra ayaa loo nisbaynaya ila al'aana marka jiiza unbaa la yidhaha hadda laftirkeeda ayb waa meel uun qaahirada ku dhex jirtay noqotay hadda ayb qaala xadaanaa asad bnu muusa ayb qaala xadaanaa yaxya bnu zakariya ayb asad bnu muusa asadu sunna la dhihi jiray qaala xadaanaa yaxya bnu zakariya huwa yaxya bnu zakariya bn abi zaa'ida qaala xadaanii sufyaan can yaxya bni saciid can bushayr bni yasaar can sahli bni abi xasmata qaal qasama rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu qaybiyey khaybara khaybar nisfayni buu u qaybiyey nisfan nus linawaa'ibihi wa xaajatihi waxyaabaha ku soo darriyey ku yimaada iyo baahiyihiisa ayay ahayd wa nisfan nisna bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda u qaybiyey qasamahaa baynahum dhexdoodiibuu ayuu qaybiyey calaa amaaniyata cashara sahman siddeed iyo toban saami ayuu u qaybiyey halkii saamina boqol qaybood baa ku dhex jirtay siddeed iyo toban saami oo saamigiiba boqol qidco oo dhul ah oo ka koobnaa dhul aad u weyn bay ahayd khaybarka ayb marka halkan baa marka inuu qaybiyey oo dadkii markaa xudaybiye ka qayb galay inuu u qaybiyey culammada marka waxay u deliishadaan in la qaybin karaan oo sida caadigo haniimadoo kalena ay bannaan tahay in loo qaybiyo imaamku ay u bannaan tahay ayb qaala xadaanaa xuseyn bnu caliy bn اlأswad ana yaxya bna aadam xadaahum can abi shihaab can yaxya bni saciidi can bushayr bni yasaar can abi shihaab buu idin dhihi can ibni shihaab ayb can yaxya bni saciidi can bushayr bni yasaar ayb ayb anahu samica nafra min asxaabi الnabiy salى اllahu alayh ali waslama yow maqlay qaaluu waxay yidhaahdeen fadakara hada alxadiid qaala fakaana nisfu nisku wuxuu ahaa sihaama almuslimiin muslimiinta saamiyaalkoodii wa sahma rasuulillahi sal l slam iyo saamigii nebigaba nuskaasuu ku jiray wa casala nisfa nisna wuxuu u gaar yeelay lilmuslimiina muslimiinta caam ahaan limaa yanuubuhu waxa ku soo imaanayo min alumuuri arrimaha wannawaa'ibi iyo waxyaabaha la soo gudboonaanayo yani dhulkiibuu laba u qaybiyey nus waxaa loo qaybiyey muslimiintii muqaatiliintaee dagaalamaysoo nebiguna ku jiro nuska kalena masaalixda guud ee muslimiinta ya waa imaan doonaa iska nusna waaa wuxuu yeelay marka muslimiintiiba masaalixdoodii u gooyey nusna muslimiintii dagaalka ka qayb gashay buu u qaybiyey iyo isagana kaasuu ku jiray ayb marka tan waa waxa loo deliishaday marka khaybar nuskeedna waa sulxi nuskeedna waa canwa nuskii marka xoogga lagu qabsaday waa la qaybiyey nuskii kalena fay ahaan ayuu ka dhigay fay marka khaybar nebiga xoolaheedii wuxuu u qaybiyey dadkii xudaybiye xaadire ay ahaayeen iyo dad kale oo wax ugu darayna waa jireen oo aan dagaalkaba xaadirin oo nebigu ama qaybta fayga buu ka siiyey wax amase muslimiinta kale ee dagaalka joogtay buu uga fasax qaatay labadaba marka waa la yidhaahdaa qال xdثna xuسayn بن عaliيi qال xadثna mحamed بن فضyل عan yaحyى بn سacيidi عan bushayr بn yaساar mwlى الأنصاar can rijaali min أصxaabi النabiyi slى الlaه عlيه وaلi وsلم ana rasuul الlah sl اه sلم lama dahara calىa khaybar khaybar markuu ka haalib noqday u qabsaday qasamahaa wou qaybiyey calىa ستaة وaلaaثiiنa sahman soddon iyo lix saami ayuu u qaybiyey jamaca kulu sahmin saami kastaa wuxuu koobay ama uu ururiyey miata sahmin boqol saami saami kastaa boqolaa ku dhex jirtay fa kaana lirasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam walilmuslimiina rasuulka iyo muslimiintu annisfu ayaa u sugnaadayoo lahaa ay lahaayeen min dalika kaaga wacazala nisfa albaaqiya nuska kalena nebiga gaar buu u bixiyey liman nasala bihi dadka isaga ku soo dego min alwufuudi wafdiyaal ah walumuuri arrimo ah wanawaa'ib اnnaasi iyo dadka danahooda ayb marka dhulalka waa wax ugu badnaa oo dhaqaalaha muslimiinta ama maalgelinta muslimiinta laga qallada muslimiinta meelahay ka imaan jirtay waxaa ugu badnaa dhulalkaas waagii dambe cumar dhul markuu qabsadaba maalgelin unba u day jiray qallada ka soo xaroorto hubkii miisaaniyadda marka dowladdiisa qalladaa unbaa marka u kala qaybqaybin jiray qaar haddii dad waxa la siinayo masaakiin hadday qaar dadka yacnii umuuraha imaanaya jihaadka wixii ku tacalluqo diyaargarowgiisii iyo waxyaabahaas kulli meelahaas ka maamuli jiray ilaa markii dambe uu dadkii muslimiinta ahaa u qoray lacag uu u qoray cunugii dhashaba markaa diiwaan buu lahaan jiray uu ku siiyey marka haddii tarwada muslimiinta haddii loo maamulo si wanaagsan oo miyir qabto sharcigana waafaqsan waa waxaa weeyaan ilaahay dadka kuma muslimiinta kuma dhibin dhaqaalaha ayb laakiin iyagii baa marka isku shidaynaya ayb fa kaana lirasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu marka wuxuu ku lahaa walilmuslimiina nisu min dalika nuska kalena fay ahaan bayhaqi saas uu leeyahay nuskan oo nawaa'ibtii iyo waxaa loo baneeyey waa fay nuskan kaleoo siddeed iyo tobanka ahna waa qaybtii dadkii loo qaybiyey muqaatiliinta ila soddon iyo lix haddaad نص qaybiس waa سدeed iyo toban iyo سدeed toban soo saas weeyaan marka xisaabta qaala xadaثna cabdاللahi بن سacيid الkindiyu qaala xadaثna abu khaalid yacni sulaymaan bna xayaan abu khaalid alأxmar can yaحyى bni سacيidi can bushayr bni yasaari qaal lama afaaءa اllahu calىa nabiyihi ilaahay markuu u soo celiyey nebigiisa khaybara khaybar qasamaha calىa siتaة وaلaaثiiنa sahman soddon iyo lix saami buu u qaybiyey jamaca kulu sahmin miئaةa sahmin bou ayuu urursaday saami walbo kaana boqol baa ku jirtay dhaybood facazala nisfahaa linawaa'ibihi wamaa yanzilu bihi nus wuxuu ugu talagalay oo u banneeyey waxa isaga la soo gudboonaanayo alwadiixata wاlkutaybata wamaa uxiiza macahumaa labadaas qaryo iyo waxa koobay oo hareereeyey khaybar waa dhul weyn oo qaryooyin yaryar ayay koobtay oo iyada hoos imaan jiray marka alwadiixa wاlkutayba fay bay ahayd wacazala nisfa alaakhara nuska kalena waa gaar buu u bixiyo faqasamahu bayna almuslimiin muslimiintiibuu u qaybiyey ashiqa wاnnataata weeyaan wamaa uxiiza macahumaa iyo wixii markaa lagu hareereeyey soomaaligta marka qaybna waa haniim ahaan u qaybiyey qaybna fay ahaan wa kaana sahmu rasuuli اllahi salى اllahu alيh wali wasalam saamiga nebigu wuxuu ahaa fiima uxiiza macahumaa wixii markaa kuwan shiqi iyo nataah wixii laga hareereeyey ayuu ku dhex jiray yacnii khumusulkhumuska nebiga waay ilaa haniimada qaybteeda unbuu gelayaa khumusulkhumuskee qaala xadaثna mxamed bnu miskiin alyamaamiyu qaala xadaثna yaxya bnu xasaan qaala xadaثna sulaymaan yacni bna bilaal can yaxya bni saciidin can bushayr bni yasaar ana rasuula اllahi sal ly slam lama afaaءa allahu calayhi khaybara qasamaha siتaة وaلaaثiina sahman jumaca soddon iyo lix saami oo dhammaystiran facazla lilmuslimiina shaطra ayuu gooni uga dhigay aaaniyaةa caشhara sahman sideed iyo toban sahmi yajmacu kulu sahmin miatan annabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebiguna macahum muslimiinta macooda wa siddeed iyo tobankaabuu wax kula leeyahay lahu sahmun buu leeyahay saami ka sahmi axadihim midkood saamigiisii oo kale khumusulkhumuskiina waa gooni dabcan wacazala rasuululahi sal l slam amaaniyata cashara sahmanna waa gaar buu u bixiyey wahuwa shaطru linawaa'ibihi wamaa yanzilu bihi min amri اlmuslimiin waa wixii qaybti fayl fakaana dalika kaagaas waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa alwadiixa wاlkutaybata wasulaalin watawaabicaha iyo dhulalka raacsan falama saarat اlamwaalu biyadi الnabiyi salى اllahu alيh ali wasalama maalkii markuu nebiga gacantiisa noqday iyo wlmuslimiina muslimiintii lam yakun lahum cummaalun yakfuunahum shaqaale ka kaafiya ma aynan haysanin camalahaa iyada camal shaqadeeda fadacaa rasuululahi sal l slam nebigu wuxuu u yeehay alyahuuda yahuud facaamalahum shaqaalu ka dhigtay marka yahuud marka meesha dad ka shaqeeya unbay ahaayeen markii dhulkii la kala qaybiyey qaybna fey laga dhigay qaybna loo kala qaybiye dadkii ayaa yaa dhulkan ka shaqaynayo waxaa lays yidhi marka haddii dhulkan lagu sii daayo dadka de diintii wax wadaba in la waayo markaan ilaa waa mashquulayaan dadku jihaadkii bay ka mashquulayaan iyo dacwadii ayb saysan taa u dhicin marka yahuud baa shaqaalo looga dhigay wax in laga siiyo marka ayb markii dambahooda muslimiintu aad u tiro bateenna cumar waa ka qaaday marka waxaa laga qaadanaabay marka culimmadu yidhaahdaan ibnu xajar iyo sida uu leeyahay ahludimmada in lagu shaqaysan karo maalinkii dan lagu gaarana layska diri karo shaqada loolaga daysan karo ayb marka yanii inay taas min baabi siyaasa sharciya inay tahay ayb gaaladii in lagu shaqaysan karo markii dan laga gaarana yanii iska taga la dhihi karo ayb laakiin hadda iyagii aad dadka saa yeelan cilmigii muslimiinta iyo caqligii muslimiinta iyo maalkii muslimiinta kulli ayaa ku shaqaysta ayb waxaana aad arkaysaan marka waddamadan gaalada oo maalan yacnii dadka ama fursado waxbarasho siiyo ama yacnii fursad dhaqaale oo ku tacbi kara siinayo oo waddamadooda u furaayo yani ma ahan inay iyagu waxba aynan ogeyn ma ahan ayb iyaga maxaa ka soo gelaya masaalix adduunya ugu jirto intii cilmiga lahayd markay masaalix u furaan aqoonta lahayd yay wax u tacbaayaan iyaga lay wax u tacbaayaan ninka aan xataa farsamada aqoonin ee xamaalo xamaaliga ku shaqaysto canshuuray ka qaataan canshuurtaas marka iyaga dalkooda unbaa marka maslaxa ay u tahay soo ma fahmi ayb marka hadhow kii cilmiga lahaana kaba fiicanba fursad ay siinayaan qofka aadka u maskaxda badan ee laga yaabo yani inuu kaalimaha koowaad oo kala galo ooma yani doctoorada iyo waxyaabahaasoo kale sameeyo waddamadii uu ka yimid yani inuu u laabto ma jeclo ayb oo intay lacag badan kor dhigaan oo ay siiyaan yani waraaqo iyo intay siiyaan wax walba u fududeeyaan ayay waxay leeyihiin fadl waa maxay maxay ka rabaan ninkan inay ku shaqaystaan maskaxdiisii wixiisii hadhow marka lixdan toddobaatan markuu gaaro bis waa kharif markaas kharif aad noqoto haddaad rabta iska aad waddankaaga cid kuu baahan ma leh dhallinyaronimadaadii meeshaan macnaha waxa muhiimka waa dhallinyaronimada iyo waxaa weeyaan maskaxdaada maskaxdaaduna inta aad yacni cishriin ilaa arbiciin inta u dhexaysay u badan tahay ayb markaad waxaa weyaan iyagii baa hadda isticmaalaya marka in allaale inta wax ka baranayso waa yar tahay qof ku fakeraayo war wax yar ku qaada xataa dalkaagiiy dalkaagii ka shaqayso ama ummaddaas uun dadkaagi u faa'iiday aad ugu yaryahay maxaan ka helayo u leeya ani mushaar fiican ma anaa ka helayo adhaa wa amaru min daalika waxaa ka daran waddamada muslimiinta ee lacagta leh maba ka fakeraanba baabkaas oo dhanba qof allaale say u lahaayeen ajnebi ajnebi ajnebi u lahaayeen iyaga keligood maxay isu taraayaan marka waxba isuma tari karaan mar qofkan adigu ajnebi iska dheh haddaa rabta laakiin ka faa'iidaysan ayb kuwii dhaqaalaha lahaayeen hadda waa kaasaa waa soo burinayaan dadka marka maaha siyaasad saxsan maaha ayb ayb marka xadiidka nebigu saasuu marka uu yeelay markii dambe marka wax ka shaqeeya markii la waay iyagaa shaqaalo laga dhigtay marka قال xدثنا محمد بن عيسى وهو أبو جعفر الطباع قال xدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري qaala samictu abi yacquuba bna mujamic yadkuru can camihi cabdiraxmaan bni yaziid alansaariy can camihi mujamic bni jaariyata alansaariy wa kaana axad alquraa'i buu ahaa dadkii quraa'da midkood buu ahaa aladiina qara'uu lqur'aana qur'aanka akhriyey qaala qusimat khaybaru khaybar baa la qaybiyey calaa ahli اlxudaybiyati dadkii ahluxudaybiya ayaa loo qeybiyey faqasamahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam calaa amaaniyaةa caشhara sahman ayb wacadakum اllahu maqaanima kaiiraةa ta'khuduunaha facajala lakum hadihi wakafa aydiya الnaasa cankum ayb hanaa'imtaa marka loo ballan qaaday iyagoo xudaybiye joogo khaybar waa waatan marka dadkaabaa nebigu marka uu u qaybiyey wa kaana aljeyshu ciidanku wuxuu ahaa faqasamahaa rasuulu اllahi sal ا slam calى amaaniyata caشhara sahman wa kaana aljeyshu jeysku wuxuu ahaa alfan وahamsamiئa kun iyo شhan boqol fiihim alaaثumiئati faarisin saddex boqol oo waxaa ku jirta fardooley ah fa acda alfaarisa sahmayni kuwii fardaha watay wuxuu siiyey laba saami wa acda raajila kii lugaynayena sahman buu siiyey ayb xadiikan muxuu ku xukumayna halkan waa ku xasaniye feeri kitaabuاljihaad kitaabu اljihaad baabun baababkii uu uga hadlayay faraska lilfarisi baabun baabu man qaala ana lilfarisi sahmaani sahmayni baabkii sidaa ahaa wuxuu yeelay xadiidkan laftirkiisa bihada sanad iyo xadiidkan laftirkiisa meeshaas waa ku daciifiyey halkan waa ku xasaniyey muxuu ku yidhi hoos marka sheekh ya hoos waxa dhahaya waa mashhuur salmaane muxuu yidhi muxuu yidhi ayb waa wahmi baa meeshaas marka ku jira kitaabuljihaadna waa ku soo daciifiyey halkanna waa ku xasaniyey sheekh ilalbaani wahmi baa marka meeshaa ku jira ayb halkan wuxuu yidhi qaala fii daciifi sunan abi daawuud raqam intaas waa meesha aan sheegaya kitaabuuljihaad isnaaduhu daciifu لجهالة يعقوب hذا وbه أعله بن القطان وتبعه الزaylciي وqال الxاaفظ في إسناaده ضcف وmتنhu mنkr mتnigiis waa mنkr mxaa yeele riwaayada bukhaari ba iyo riwaayada صaحيixa waxay tilmaamaysaa lilfarisi ثaلaaثaة أshum soo saas maahay raajilkuna hal saami bou laha farasku labo ninkana hal faraska keligii labou lahaan jiray ninkuna hal saddex saami raajilkuna saami marka isla xadiidkan laftirkiisa tan horaa saxsan marka kitaabuuljihaad dacfigii oo ugu sheegay yaa saxiix nafsu اlxadiid waayo wax kale meel kale ma ahan dariiq kale ma ahan waa nafsu اlxadiid weeyaan macnihii kaas unbaana kan abu daawuudna halkaas oo kusoo daciifiyey oo isaga laftirkiisa wuxuu ishaaray wuxuu yidhi wa riwaayatu mucaawiya asaxu saasuu kale soo tilmaamay halkaas marka wahmi baa ku jira sidaa marka ogow u calaameyn xadiidku marka waxaa weeyaan sida xooga badan cinda shaykh laftirkiisa inay daciif tahay waa meeshaan marka ama in qalin ku dhacay ama in wahmi ku dhacay unbay noqonaysaa ayb qaala xada marka kan wuxuu leeyahay kun iyo shan boqola bay ahaayeen saddex boqolna waa fardoolay saddex boqol marka min laba laba saami baa la siiyey halkaa maxaa waxay noqonaysaa marka lix boqol oo saami nimankaabaa qaatay ayb inta marka kuwa kalena liraajili wa acda raajila sahman qال xdثna xuسayn بن عlي العijلي qال xadثna yaحyى yعni بن آdم qال xadثna بن أbي زائدة عن محaمد بن إسحاaq عن الزهرiي وcabdاللahi بن أbي بكri وبacضi waلد محaمد بن مسلمة qalوu baqyat baqiyaة ayaa hartay haraa ayaa haray min أhli khaybar xaggooda ka haray taxasanuu ay markaa iyagu dhufays ku galeen fasaأlوu rasuul الlah sl اه sلم nebigay su-aasheen an yaxqina dima'ahum dhiigooda inuu dhaafo wayusayirahum ou markaa socodsiiyo fafacala sidaa buu yeelay fasamica bidalika ahlu fadag yacnii khaybar siday u socotay ahlu khaybar wuxuu leeyahay qaybtan marka siday dagaalka markay galeen nebigu uu qaybo kala kala qaadqaatay wax yar baa soo haray oo iyagu markaa ay dhufaysye ka galeen oo guryihii iyo meelihii xusuuntii kuwaas marka waa isdhiibeen wuxuu rabaa inuu yidhaha marka qaybtaas sulxi baa lagu qaatay intii kalena dagaalaa lagu qaatay macnuhu saas wey fa samica bidalika ahlu fadak dadkii fadak degganaa qaryadaabaa maqleen fa nasaluu calaa mili daalika way degeen marka iyaguna waa sidaasoo kale ayay ku degeen fa kaanat lirasuuli illahi sal l slam khaasatan nebigay marka fadag gaar u noqotay waa ilaa fay waaye faygu nebigaa gaar u lahaa jira isaga maamulkeeda iska lahaa liannahu lam yuujaf calayha bikhaylin farda laguma socodsiinin laguma orodsiinin walaa rikaabin qaala xadaanaa moxamed bn yaxya bni faris qaala xadaanaa cabdulahi bni moxamed can juwayriyata can malikin can الzuhriyi ana saciida bna اlmusayib ahbarahu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu iftataxa bacda khaybara khaybar qaarkeed buu furtay can watan buu ku furtay xoog qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi quri'a cala alxaaris ibni miskiin waxaa lagu dul akhriyey wa ana shaahidun ahbarakum ibnu wahbin ahbarakum ibnu wahbin qaala xadaanii maalikun can ibni shihaab ana khaybara kaana bacduhaa canwatan wa bacduhaa sulxan waa sida bayhaqina u towjiihiyey wاlkutaybatu kutayba akaruhaa badankeed canwatun xoog waay xoog baa lagu qaatay wa fiiha sulxun fiiha dhexdeeda waxaa sulxun qayb sulxi lagu qaatay qultu limaalik maalik baan waxaan ku yidhi buu yidhi wama lkutaybatu qaala ardu khaybar khaybar dhulkeedii waay wa hiya arbacuuna alfa cadqin afartan kun oo laamood baa ku taallay qaala xadaana bnu sarx qaala xadaana bnu wahbin qaala ahbaranii yuunus bnu yaziid wahuwa alayliyu can ibni shihaab qaala balaganii ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam waxaa i soo gaartay nebiga iftataxa khaybara khaybar inuu furtay canwatan inuu ku furtay xoog bacda alqitaali dagaalkii kadib wanasala man nasala waa degay ciddii degtay oo min ahlihaa ehelkeeda ah cala aljalaa'i bay ku degeen inay qaxaan meesha iskaga guuraan bacda alqitaali dagaalka kadib riwaayadan waxaad mooddaa inay meesha heshiiskii ka bixinayso yacnii markii la muquuniyey kuwii kale marka waxay yidhahdeen hubkaan iska dhigaynaa ayb ee anna la bixiyo aan baxno taas marka ibnuاlqayim waa midda uu deliishanaya uu leeyahay wax sulxi ah kuma jirin laakiin culimmadu in badanoo ka mida saasay ku tageen zaadulmacaadka waxaan ku arkay inuu leeyahay ibnu cabdilbar baa wuxuu yidhi khaybar kulligeed waxaa lagu furtay xoog sulxi laguma furanin laakiin tamhiidka ibnu cabdilbar waxaan ku arkay inuu leeyahay ajmaca ahlulcilmi in qaybna nusna ay sulxi tahay nusna ay tahay canwa labadaas hadal marka inay say isu qabtaan baa la rabaa walacalla marka istidkaarka inuu war kale ku leeyahay iyo in kale amaa laakiin tamhiidku wuxuu leeyahay ajmaca ahlulcilmi fuqahadu waxay ku ijmaaceen nusna in sulxi tahay nusna ay tahay canwa ibnuulqayimna wuxuu leeyahay ibnu cabdilbar wuxuu yidhi wuxuu qabaa yacnii in ay kulligeedba ay canwa xoog lagu ay tahay qaala xadaana qال xdثna بن أحمد بن cمر بن صرح qال xdثna بن وهب qال أخبرنيi يuنس بن يزيد عن بن شهاaب qال khmس رasuuل الlahi صلى اه علي وسلم khaybرa nabiga khaybar شhan meelood buu u qaybiyey ثuma qasma saaئرhaa inta soo hartay buu qaybiyey calىa man شhahidahaa intii xaadirtay iyo وman غاaba canha dadkii ka maqnaado min أhli الxudaybiyaةi abuu u qaybiyey xadiikanna wuxuu dliilu yahay khaybar nebigu waa qaybiyey iyadoo dhul ah makana nebiga waa iska daayey cumarna markii dambe qaryo kastaa wuxuu ka dhigay in waa waqaf ayuu ka dhigay oo masaalixda muslimiinta u daayey kulligood marka waxaa weeyaan waa inay bannaan tahay oo imaamkaa khiyaar u leh wuxuu haddayba dhul yihiin siyaasaduna waa keenaysaa maxaa yeele dhul maamulkiisa iyo maal lacag isku mid maaha lacag caddaan oo dadka loo qaybin kara iyo dhul isku mid maaha dhul waxaa laga yaabaa siyaasad dheer inay dowladdu ka yeelataa dhici karta marka haddii la yidhaha dhulka dadka waa in loo qaybiyaa waa midda uu cumar yidhi haddii dhulalkan aan qaybin lahaa waxaan ka baqayaa buu yidhi muslimiinta gadaal ka timaadaa inay baytulmaalka wax ka waayaan buu yidhi siyaasad cumar marka waxay ahayd isagaa ma yeelin isaga ma qaybi jirin dhulalka maxayle haddii sidaa la yeelo dadkii baa loo qaybinaya marka dadka loo qaybiyana dhul waxay hanti gaar ah bay noqonaysaa oo ninka iskale uun laga dhaxlo ayb hadhow marka dadka gadaal ka yimaado iyo dadka agoonta iyo dadka masaakiinta iyo jihaadkii iyo miisaaniyaddii dowladda xaggee laga maamulaa marka walidaalika dhulka madhabka raajixa waxaa weeyaan dhulka amruhu ila alimaam abuu cubayd sidau rajaxo alqaasim ibnu salaam ama in la yidhaha waaba waqaf oo madhabka maalig oo masaalixdaas guud loo daayo ayb قال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna cبدالرحمن عن mالك عن زيد بن أسلم عن أbيه عن cمر qاaل lowlاa آkhir المسلمiiن muslimiinta aakhirkooda kuwa gadaal ka imaanaya haddaynan ahaan lahayn maa futixat qaryatun qaryo lama furteen ilaa qasamtuhaa waan qaybin lahaa kamaa qasama rasuululahi sal slam khaybar sida nebiguba khaybar u qaybiyey laakiin waxaan ka baqayaa buu leeyahay dadka dambe inay wax waayaan siyaasadaa marka cumarna saxaabadii marka waa saa unbay ku socdeen ayb mararkii dambe ayb وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم